dawo la dhahdo waa tianshi grape extract weyaan dawadan runtii aad bay iyaduna tayadeeda u fiican tahay waxtarkeedu aad bay u wanaagsan tahay iyaduna faa'iido badan bay runtii iyaduna leedahay weliba faa'iido aan la soo koobi karin bay leedahay caagada gudaheeda tusaale waxaa ku jira lixdan xabo oo capsule ayaa runtii ku jira maadada refristolka la yidhahdaa waxaa laga helaa canabka cas baa laga helaa waxaa laga helaa canabka cas baa laga helaa waxayna faa'iido u leedahay habdhiska iyo circulationka bloodka jirka iyo xididada iyo xinjiroobayba u fiicanta markaas weyaan marka runtii waa daba caagadeedu lixdan xabo oo capsule macnihi ay ku jiraan runtii waxay u fiican tahay dhammaan xubin kaste iyo organ kastoo maanta jirkaa ku jira hadday tahay makaanka hadday tahay kelyaha hadday tahay beerka hadday tahay wadnaha hadday tahay madaxa waxa u fiican tahay dhammaan xubnayaasheena muhiimka oo dhan ee jirku maanta biniaadamka uu ka kooban yahay bay runtii dawadan macnihii u fiicanta weyaan waayo maadada ku jirtaa ee canabka laga helaa ayaa waxay khusaysaa dhammaan xubin kasta oo jirkeena ku jira ayay waxtar iyo faa'iido macnihii u leedahay markaas weyaan okay haddaba faa'iidooyinkeeda haddaan sii gallo beejkeeda ku-xiga aan sii gallo faa'iidooyinka ay leedahay baan iyadana eegi doonaa kow benefitka iyo faa'iidada ay jirka u leedahay waxaa ka mid a kow waxa u fiican waxay managementa ku samaysaa maamul ku samaysaa ilaalisaa dadka patient kansarka ka cabanaya bay runtii iyaduna ugu wanaagsantahay waayo dawooyinkeenan qashinsaarka loo yaqaano way isku soo dhow yihiin xanuunada ay daweynayaan maadaama qashinsaara yihiin haddana xanuunada ay daweynayaan way isku soo dhodhowaanaya markaas weeyaan soo kale waxa weyan waxay u fiican tahay waa dadka patientiga iyo kansarka ka cabanaya ayay runtii aada ugu wanaagsan tahay xididada xidhmay iyo dhiigga isxidhay iyo xididada yaryar ee dhiiggu xidhmeen oo kale dad waxaa jira xididadooda madmadoo yahay baa jira haddaad eegtid luguhoogo ama kubkooda haddaad eegtid oo kale ama kubkiisa ama cajirka hoose haddaad eegtid xaggooda dambe haddaad eegtid xididada madmadoo baad arkaysaa dad waxaa arkaysaa gamcooda haddaad saa u fiirisid oo kale xididadooda madmadoo yahay baad arkaysaa oo kale macni dadka caynkaasi xididada nooca noqday oo kale bay bahashan macani aada ugu wanaagsan tahay iyo xididada dhaawacu soo gaadheen oo kale ay runtii kale aad runtii kale u caawinaysa markaas weyn soogka waxa u fiican waxaa loo yaqaano muskularkii oo kale u fiican tahay indhaha murqaha indhaha u fiican tahay xoogka indhaha kale runtii aada ugu wanaagsan tahay kale dad waxaa jira waad arkaysa indhuhu caad caad yeeshaan oo kale baa jira dad indhuhu caad yeeshaan oo kale ama indhaha ama wiilka yar ee madow hareeraheedoo kale waxaa jira dad goobaab cadaan oo saa ugu wareegsan baa jirta weyaan marka xuubka iyo dadka indhuhu xuubka ka fuleena cadaanka yihiin oo kale bay runtii baashani aada ugu wanaagsantay markaas weyaan waxa u fiican tahay aragtida qofka inay wanaajiso macnaheed waxaa loo yaqaan waa maxay qofka inuu fiishan iyo aragti fiican inuu yeesho dadka sonkorta qabiso kale macnihii aada ugu wanaagsan tahay oo kale dadka waxaa jira markay sonkorta ku dhacdo qofka kale waxaa jira jirkiisa kuu gurmaa jirkiisa kuu dabcaa jirkiisa kuu ururaa jacdad buu jirkiisu yeeshaa macnii qofka macaanka qabaa waxa macaanka wuxuu sabaa dhammaan xanuuna aada u fara badan hadday maqaar tahay iyo hadday guda tahayba ayuu sababaa marka dawadan marka waxa u fiican tahay waxa loo yaqaan dadka diabetic qaba u fiican tahay dadka ololka waad aragtay ka cabanaya jabca ololka luga ololka jir ololka hor baa jirku jira dadkaas macnihii aada ugu fiican tahay dadka artriska qaba waxa weeyaan laalabatooyinka cabanaya dadka habitatiska xanuunka loo yaqaana cagaarshowga ka cabanaya kale ama beer ka cabanaya kale aada ugu fiican tahay dhisidda iyo koroqaadista systemka difaaca jirkeena bay runtii dawadan haddana aad iyo aad macnihii ugu ugu fiicantay markaas weeyaan sidoo kale waxaa u fiicanta waxaa loo yaqaano stroog oo kale macnihii u fiicantay dadka strooga ka cabanaya oo kale ayay u fiicanto dad waxaa jira dhinacu qalaleen dhinacu qalalaya ayaa jira dareemuhu ka tegaya jira iyo waxa u fiicanta waxaa loo yaqaano wadna garaaca ayay u fiicanto wadnuhu garaacayaan oo kale aad ugu fiican tahay sidoo kale waxa weeyaan adkaynta murqaha wadnahoo kale ayay aad ugu fiicanto wadnihiina murqaha ku dahaaran murqaha wadnaha ku xeeran oo dhan bidawada macnihii aad ugu fiicanta markaas weeyaan sidoo kale faa'iidada ay leedahay aad u khusaysaa dhammaan wadnahoo kale iyo cudurrada ku dhaco kale aad ugu fiicanta weeyaan sidoo kale waxa u fiicanta waxa loo yaqaano xagga gogoshiba u fiican tahay dadka hamadooda ay aada hooseysoo kale dad waxa weeyaan hamadooda ay hooseysoo kale ayaa macnihii aad u jiro kale waxaa jira dad tusaal ahaan oo kale hamadu waxay kala tahay qofna waxa weeyaan waa qof waa qof aan xaq u lahayn macnii inuu galmo sameeyo aan macnihii rabitaan macnii ku jirin ayaa ayaa ayaa ayaa jira marka dadka noocaas oo kale hame aan lahayn bay macnihii aada ugu wanaagsan tahay oo kale sidoo kale dadka pre-ejaculationka sameeya oo kale ama biyaha taranku deg deg u imanayaan oo kale xamileen oo kale daal dareemaya oo kale dadkaasi macnii dawadan ugu fiican tahay hadday rag tahay iyo hadday dumar tahayba xagga gogoshiba runtii aada ugu wanaagsan tahay marka iyaduna weeyaan okay isticmaalka bahashani waxaa la isticmaalaa dosagekeeda laba waqti ayaa la isticmaalaa min laba xabo aroortiina laba xabaa la qaataa habeenkiina laba xabaa la qaataa cunada kahor baa la qaataa biyo diiran ayaa sidoo kale lagu isticmaalaa ama lagu qaataa markaas weyaan marka waa maxay qofku saddex jeer buu qaadan karaa min saddex saddex aroortiina saddex waqti buu qaadan karaa